damaacigu waa gumayste dalkeenna barwaaqada ayuu duulaan ku yahay inaynaga dooniyaan
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono arrimaha maaliyadda dalka waxaana barnaamijka inta uu socdo aan kusoo qaadan doonaa khudbado maanta ay ka jeediyeen barnaamij ku saabsanaa daahfurnaanta maaliyadda wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle iyo weliba ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali kheyre oo labadoodaba ku dheeraaday halka hadda ay marayso arrimaha maaliyadda dalka barnaamijkan gaarka ah waxaad kala socon doontaa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
ninkii naga dhalayow daada doc kale kiina wadow diidnay ninkii naga dhalayow daada doc kale kiina wadow diidnay bulshada isku duuban iyo kudayo dowladeena wacan lagu dayo walal lagu dayo
maanta waxaa ka dhacay magaalada muqdisho barnaamij weyn oo looga hadlayay daahfurnaanta maaliyadda dalka barnaamijkaas oo si toos ah ay u tabinayeen tv-ga qaranka soomaaliya iyo weliba raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkaasna waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin uu kamid ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali kheyre wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle iyo weliba mas-uuliyiin u badnaa kuwa ka shaqeeya arrimaha maaliyadda dalka mas-uuliyiintii halkaa ka hadlay waxaa kamid ahaa wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaala beyle oo faahfaahiyey halka ay marsiinayaan daahfurnaanta maaliyadda intaa kadibna wuxuu kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali kheyre oo isna ku dheeraaday arrimaha ku aadan wax kaqabadka dowladda ee dhanka musuq maasuqa iyo kor u qaadista arrimaha horumarinta ee maaliyadda
ma doonayno inaan u muuqano inaan dabaaldeg weyn samaynayno waxaan meeshan isugu nimi maanta inaan is-calool xaadhino oo sheekaysano waa soo wada qadhiynay halkan aan soo wada fuullay aan ka sheekaysano waxyaalihii aan soo noo soo qabsoomay dhibaatooyinka aan soo marnay inaan halkaan joogno soo gaadhno iyo more importantly ta kasii faa'iidada badan ay tahay waxay naga horeeya halkaan ku socono ayaan horta meesha isugu nimid dabaaldeg weyn oo aan samaynayna weli maanaan gaadhin halkaasi waa ku soconaa laakiin waa ku soconaa haddii raadkaagii hore uu tilmaam kuu yahay halkaad ku socoto raadad wanaagsan baan soo qaadnay ka dambana haddaan sidaa ku socno xaqiiqada waxay tahay inaan meel wanaagsan gaadhi doono now runtu waxay tahay ra-iisul wasaare oo aan la qarin karin tub baan ku taaganahay tubahaana waxaa noogu madaxa madaxweynaheena iyo ra-iisul wasaare adiga oo tubahaa noo jideeyey korjoogtayteeda iyo gacanhayntaada iyo toosintaada iyo kasoo duldhacaaga xafiisyadaeed ya runtii waxa weeya waxyaalaha aanu ku socono ayay kamid yihiin aad iyo aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa adiga iyo madaxweynaha iyo iyo dawladda inteeda kale aan wada shaqaynaba runtii waxay halkaan maanta ka gaadhnay waxa weeye ra-iisul wasaare waa wax aan wada gaadhnay wey dad fara badan fara badan ayaa gacan ku lahaa oo xildhibaanadu ka mid yihiin oo wasiirada kale ka mid yihiin hanti dhowru ka mid yahay iyo wasaaradaha qaybahooda kala duwan oo taayadu kamid tahay ayaa horta halkaan kusoo gaadhnay laakiin fari kama qodna wax badan badan baa noo haday waan doonay inaan samayno now xaqiiqada waxay tahay ra-iisul wasaare wadadaa aan soo haynay meelo bay leedahay halmuceeliyaa bay leedahay saddexdii biloodba marbaa dadka kan imtixaan laga qaada aduguna aad noogu madaxtada ka horeysa waxa weeyaan march iyo june iyo september iyo december iyo march next year sidii inan yaroo iskuul ku jira ayaan nagu bil walba ilaashanaa bil walba inan yaroo iskuul ku jiraysaan nahay baan ilaashanaa waana imtixaanan ku jira wey bishan maxaa soo socda midterm exam baan idhaa ya markaasaan habeenkii soo jeednaayo baabkoon cunnaayo sida ameerikaanka ya aan isku soo jeednaa imtixaanka yaga xaqiiqadu waxay tahay maalkii maanta shan iyo tobankii bisha sebtembar aynu isugu tagnay nairobi madaxweyne prime minister haddii aad arki lahayd dadka meesha kasoo qaybgalay xagga iyo kasoo qaybgalay oo dhowr iyo labaatan oo wasaarado iyo wakaalado iyo central bankiduba ka socda oo qof waliba diyaar yahay su-aashiisa halkaa kunta kasoo taagan tahay leanna habeen hore o dhama ka wada shaqaynay oo maalinta hore ka wada shaqaynay oo nin walba xisaabta ansarkeedu garanaya waan idhi adigu taa ka hadal adna taa ka wariya taa adu aqaan taa ka nin walba wuxuu loogu gabadh walba wuxuu loogu talagalay ya ay ka shaqaysay xaqiiqadu waxay tahay ra-iisul wasaare i m ku niman niman qosla ma aha cid walba way taqaanaa and i can say that in english everybody knows nimankaasi niman qosla ma aha waa niman factual wey waxbaad isku og tihiin one plus one can never be anything else but two ya xaqiiqadu waxay tahay inay idhahdeen wixii juun laydinka baahnaa waa dhammayseen weliba waxba ku darteen wixii sebtembar layga laydinka baahnaa oo shan maalmood ka hadhay waa ka soo baxdeen xaqiiqa weynasa ay yidhahdeen wixii december in badan baad qabateen inay yidhahdeen way qoreen iyagaa qoray ya inay yidhaahdeen wixii march laydinka baahnaana jidkii fiicnaana waa ku taagantihiin waxyaalaha qaarna waaba qabateen marka waxaan anagu horta soo noqonay anagoo aada u faanfaansan oo mustarixa ayaa soo noqon lakin haddana waxaa u tahay madax prime minister wax weyn baa noo haray now waxaan maanta iibinaynaa ra-iisul wasaare waxa weeye waddankan ammaanadii baa ka dhimatay sidaad adiguba tidhaahdo ammaanadii ayaa ka dhimatay dawladda in la aamino wax laynagu aamino inay dadkeenu ina aaminaan baa dhimatay waxaan markaa aan martigaaganoo kugu daba socona arrintaada ha layna aamino ha layna aamino waxaa lagu aaminayaa sheekhaa yidhi sheekh cali waii lagu dhiibo in lagugu aamino ama qawl ha lagu dhiibo ama maaliyad ha lagu dhiibo ha lagugu aamino dabeetana waa lagu sii aamini xaqiiqada saddexaad waxay tahay ra-isul wasaare maanta world banku boqol iyo afartan milyan oo dollar inay ansixiyaan oo guud sideed iyo tobanna baarlamaankooda boorkooda ansixiyey sideed sideetan baarlamaankooda ansixiyey afartanna iminka lagu jiro oo abrisalkii la wado labaatanka kalena afrisalkooda lagu jiro laakiin la isla gartay in intaa soomaalida la siiyo sababtu waxay tahay waxa weeye aaminaada ayay tahay waa aaminaada xaqiiqada waxay tahay lacagahaasi ka imanaya institutionka isna dhaqaale aida la yidhaahdo waa markii ugu horreysay waddan ariers ku jira ama deyn ku jira meesha daaqada daaqadaa la yidhaha meesha world banka daaqado daaqadaha lacag laga siiyo dad ariers ku jira waa markii ugu horreysay wey marka really waxaan ku faraxsanahay bay tahay laakiin fari kama qodna waxaa kaloo xaqiiqada tahay waxa weeye in euda ayadna waa markii u horreysay oo miisaaniyad kab loogu sameeyo waddan ariers ku jira ya miisaaniyad mashruuc waa laguu sameyno mashruuc meesha qotay ku xidhan yahay waddada saamisu ku xidhan yahay cagta dabada haysa laakiin lacag lasoo qaado miisaaniyad lagu dhex daro waa markii ugu horreysay wey sababtu waxay tahay marka waxa weeye hoggaanka toosan runtii ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo aaminaadda wixii lanagu aaminay aan sidii lanagu aaminay kasoo baxnay waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan kusoo gabagabaynaya waxa weeye aaminaadda in aan sii wadno ayaa loo baahaya waxa kasii qaalisanta in la yidhi lacagaha aan insiinayno systemkii inaan soo marinayno ma dhicin ya systemkii inaan soo marinayna accountskiina ku kalsoonnay macnihiisu accountskiina dadka ka shaqeeya systemkiina sidaa usoo fal falcelisaan waa ku kalsoonnay yani waxaa jira dawlado waaweyn today oo aan aan arrintaa weli haynin ayaa jira waan talagalsannahay ra-iisul wasaare heesay halkan laga qaaday mid baan kuusoo qabanaya kusoo qabanaya waxaa ku jirtay dheeraad nin doono dhaqankii xumaaya adoo haanta dhabaqsaday ama dhiilka heesaday dhagdhag iyo haddii sacab lagu soo dhawayn jiray daar baa ka taallo dhici dooni mayso aadna teelahay dhigan marka daahfurnaantu taasay iyo calaamad u ah ay ku guntan tahay waa ku soo dhaweynaya ra-iisul wasaare waa kuu soo dhaweynaya podiumka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dalku inuu soo hagaagi rabo waxaan ka gartay sida beyle ee xayar ay u hadlaayeen maanta siyaasiyiin bay noqdeen ma istir wasiirada waa mahadsantihiin waxaan leeyahay marka ugu horreysaa wasaaradda maaliyadda oo wasiirka ugu horreeyay wasiiradiisa kale wasiira dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ka shaqeeya iyo kuwa bangiga ka shaqeeya oo maanta halkan isugu yimid inay qadadan ku yeeshaan inteena kale oo halkan martida ku ah anigoo magacooda ku hadlaaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan kaga mahad celinaynaa shaqadaa dalka u haysaan anigoo og qaar idinla shaqayn jiray allaha u naxariistaa inay ku naf waayeen iyagoo sii socda markay shaqada ka baxeen ama soo socda si ay shaqo u yimaadaan ilaahay ha u naxariistaan leenahay familadoodana ilaahay ha u dhibaayo ma u malaynaayo inaan halkan isugu nimid inaan dabbaal degno waayo dalkii loo dabaaldegi lahaa weli soomaan gaarin keliya waxaan isugu nimid inaan isxasuusino shaqada noo taalla inta ay la eg tahay waxaan isugu nimid keliya inaan isxasuusino shaqada nala ka rabo waxay tahay haddii qof halkan ka mida dadka jooga uu u yimid inuu maanta caweeyo uu farxo waxaad u shaqaysaa dawlad aan dadkeeda wax u qaban karin oona kharashka iskuolka iska bixin karin oo aan hal isbitaal iyadoo kharash ku bixin karin oo aan jid dhisan karin oo weli gacmaha horsata oo canshuurta ay qaada aanay ku filnayn waxaad u shaqaysaa wasaaradda maaliyadda dawlad ku jirta aasaaskii dawladnimo markii hore ka lunsaneed jihada hadda saaran jid sax ah laakiin taagan kilomitrka ugu horreeyay haddii hadafka marka halkan la isugu yimid qaar ka mid a ay ugu qaldantay inay tahay in la xafladeeyo lama soo gaarin waktigii la xafladeyn lahaa laakiin waa ku mahadsantihiin shaqada bilowga aada qabateen waxaan isxasuusinaynaa xaggee baan ka nimid xaggee baan joognaa xaggee baan u soconnaa waxaan ka nimid meel dawladnimada iyo kala dambeyntu ay dhib tahay dhib ahayd welina dhib tahay laakiin uu xalkeeda soo muuqdo waxaan ka nimid meel labaatan iyo lixda wasaaradood oo aan anigu ugu imid ugu yaraan labaatan iyo laba ka mida ay dakli aroorin jireen si tahay iyagu yihiin wasaaradda maaliyadda waxaan ka nimid meel aan la ogeyn waxa la bixiyay iyo waxaana soo gala waxaan ka nimid meel dadka ganacsatada oo canshuurta bixiya ay aaminsanaayeen canshuurta ay bixiyaan in madaxda qaranka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ugu horreeya ay jeebka ku shubanayaan waxaan joognaa in maantay oo halkan aan isugu nimid in wasaaradda keliya oo dakli aruurisa dalka ama hay-adda keliya oo dakli aruurisa ay tahay wasaaradda maaliyadda iyadana aanay qaadi karin ee la rabo in bangiga dhexa lagu shubo haddii ay jirto cid kaloo dakli aruurisana ma aqbalayno waa in meesha keliya oo loogu tala laga loogu talagalay laga aruuriya waxaan joognaa nidaamkan noo degsan awgeed in idinka iyo shacabka soomaaliyeedba aada ku qanacsantihiin in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay hormuud ka yihiin in la ilaaliyo ammaanada ummadda waxaad og tihiin inaanan anigu qof idinka idin ka mida weligay inta soo waca aanan wax weydiisan madaxweynuhuna aanan sidaa yeelin waa tusaale sababtoo ah lacagta la soo aruuriyo waa ammaano nala kugu aaminay shacabka soomaaliyeed waa sababta dunida nooga carartay waa sababta dalkeennu uu uga soo kabsan waayo dhibku uu ku jiro waxaan bilownay ammaano aan dhammaystirnayn oo aasaasa macnaheedu waxay tahay marka shaqadaa haysaan ka sokow inta aadan meel kale u gudbina waa inaad naftiina xakamaysaan marka hore waa inaa idinku aamin ahaataan waa inaa ogaataan laga bilaabo wasiirka iyo wiil walba iyo gabar walba oo halkan fadhida in laydinkula xisaabtamaayo ammaanada laydin dhiibay waxaan mar kale halkan ka caddaynayaa si shacabka soomaaliyeed ay markhaati uga noqdaan qofkii lagu soo qabto ama lagu helo isagoo wax musuq maasuqaaya waxay hay-adaha amnigu amar ku qabaan in la soo xiro maxkamaddana la geeyo waxaanan yeelayn inay qofi ka daba timaado qof masuq maasuq loo soo xiray maxkamadda uga daba tag taasi waa aasaaska ammaanka waxaan joognaa inay adduunyada yidhaahdeen inta aada soo qabateen waa ku qanacsannahay boqol iyo afartan milyan idin siiyeen bangiga adduunka boqol milyan oo yuuro idin siinaya ayaan european unionku akoonadiina lagu soo shubi doono sanadada soo socda waa wax aad u yar marka loo fiiriyo baahida aan qabno waa dhibic lagu riday badweynta laakiin waa aniga idin lahaa markii hore waxaan ka lunsanayn jihada hadda waxaan ku taagannahay jidka waxaan ka taagannahay afkiisa hore laakiin dariiq saxa ayuu ku socda waxa aan u baahannahay iyo waxa aan haysanno waxaa badan waxaan u baahannahay xaggee aan u soconnaa marka waxaan u soconnaa in dariiqaas aan ku soconno oo shacabka soomaaliyeed ay hadda ku soo qanceen inaan ku taagannahay aan kusii soconno si loogu socdo waa dariiq qodxo badan oo qorax leh oo buuro leh oo dhagxaan iyo godad leh oo xanuun badan in lagu socdo haddii aadan diyaar u ahayn inaad dariiqaas nala martid si meesha doogga oo ka dambaysa oo sanad iyo barka hore aan ummadda soomaaliyeed u sheegay aan u tagno ka leexo ummadda soomaaliyeed ha cariirin dariiqaasi marka aan ku soconayno waxa uu kalifayaa inaan laaluush la ogolayn inaan xoolaha dawladda lagu takrifali karin in xukunka aada hayso ama xilka aada haysato aanu kuu tarayn wax ah inaad wax ku dhacdo inaad ugu shaqaynaysid ummadda keliya laakiin adigu aadan ku shaqaysan karin waxa uu kalifayaa haddii contracti la bixinaayo in si cad loo bixiyo waxa uu kalifayaa in hantidhowrka guud uu shaqadiisa qabsado waxa uu kalifayaa in xisaabiyaha guud ay shaqadeeda qabsato waxa uu kalifayaa waxa la yidhaahdo isla xisaabtan dhab ah si shilinkana soo galana la ogyahay meesha uu ku baxayana la ogyahay keliya markaas ayaan gaaraynaa dariiqa aan ku socno macnaheedu waxay tahay inaan warqada la iska saxiixi karin inaan lacag beena la bixin karin imku dhowaad boqolka milyan oo xayir noo sheegay wasiir xayir uu yidhi dawladihii naga soo horreeyey daymo ayn galeen ayay ahayd ayaa waxay tahay haddaad hal shilin oo dayna geshid dariiqi waan ka baxaynaa jidka waan ka baxaynaa mar labaad jihadii lunsaneed ayaan gelaynaa waa dariiq aada u dhib badan oo adag waa inaad qofka madaxda ku ah maya ku dhihi kartaa waa inaad qaraabadaada maya ku dhihi kartaa waa inaad siyaasiyiinta awoodda leh iyo dadka dhaqanka awoodda leh marka ay ku yimaadaan aad ku dhihi kartaa maya haddaanad maya ku dhihi karin ummadda soomaaliyeed ayaa gud gud ku ridaysa halkaas ayay ummadda soomaaliyeed taagan tahay waxay taagan tahay inay ka soo leexatay jiho khaldan ay soo istaagtay jid saxa ay ogtaha meesha ay u socoto cagaha dhulka ma lagu hayn karaa halkaa ma lagu socon karaa waxay ku xihan tahay dhaqanka qaabdhaqameedka shaqo annagoo aan leenahay daacadnimada iyo wadaninimada nagu jirto hiigsiga aan ka leenaha dowladnimada iyo mustaqbalka sida aan rabno inaan sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed usoo celinno iyo inaanan ka aaminsanayn madaxnimada iyo dowladnimadu inay tahay wax lagu qalwaysto ay tahay wax ummadda soomaaliyeed loogu shaqeeyo xaggeed u socotaan waxaa la rabaa in dalkani uu leeyahay ciidan dhisan waxaa la rabaa inuu leeyahay siyaasad hufan oo doorasho lagu galo ah qof iyo cod oo dastuur dhamaystiran uu leeyahay waxaa la rabaa dalkan in khayraadkiisa laga munaafacadsado waxaa la rabaa inay jirto dawlad dhisan oo leh iskuullo iyo isbitaallo iyo jidad iyo adeegyo bulsho oo dunida soo jiidata si dunidu halkan ay uga shaqayso si intaas loo sameeyo waxaa loo baahan yahay shuruuc badan oo waxaa lagu dejiyo hay-adda sharci dejinta waxaa laga rabaa shaqadaas inay ku masquulshato annagana waxaana la ka rabaa inteeda kale macnaheedu marka waxay tahay si intaas loo hirgeliyo dhaqaalaa loo baahan yahay dalkeennu dhaqaalo ma haysto sida keliya oo dhaqaalaha lagu heli hirgeli karo waa laba arrin inaan gudaha ka helno iyo inaan dibadda ka helno gudaha waad ogtihiin canshuurta naga soo gashay intay leeg tahay dibadda si aan uga helno oo aan la ula falgalno hay-adaha dunida waxaana lagu leeyahay in ka badan shan bilyan oo dollar si nala kugu furo dhaqaalaha aan rabno waa inaan bixinaa shantaas bilyan shan bilyan ma bixin karo qof bixila mushaarkii shaqaalaha si markaa aan u helno fursad kale waa inaan soo buuxinaa imtixaanadii iyo shuruudihii ay ka hadlaayeen agaasimayaasha iyo wasiiradii halkan ka hadlay oo ay ku baaseen haddana ay marayaan meelay u jeedaan in soomaaliya ay yeelatay fursaddii deynta looga dhaafi lahaa waa maxay macnaha marka in soomaaliya ay leedahay fursad deynta looga dhaafo waxay leedahay meesha balaayiin dollar lagu leeyahay dawladaha dariska ay la kaca ku faadhacayaan inay bixiyaan dalkan aada aragtaan oo dhibaataysan wuxuu leeyahay fursad ka weyn kuwa dariskeenna waayo marka annaga deynta nala ka daayo oo nidaam dhisan aan yeelano waxaan ka bilaabaynaa meel cusub buug cusub sida wiil ama gabar hadda nabada si halkaasaan ku gaarno waxay u baahan tahay dhaqan hufan dawladnimo hufan haddii dawladnimadu ay naga tahay waa inaan qabiil habel difaacnaa waa inaan qolo habel difaacnaa waa inaan dan gaar ah aan ilaashadaa ama qabiilkayga ama saaxiibaday xoolo ay heleen oo khalad ahaa inaan ku difaaco dawladnimada waa dariiqii ummadda soomaaliyeed jahwareerka ku riday geliyeyna jihadii lunsanayd waa kan gabdhihii iyo wiilashii halkan taagnaa ay ka hesaayeen qaraacyadii halkan ka dhacay waa tan dhallinyarada shan iyo toban jiradaa ay la yaaban yihiin sababta ay ku mutaysteen inay ku dhex noolaadaan waddan sidan ah meesha kuwa deriskaa uu naga wanaagsan yahay waxa ay ku mutaysneen keliya kuwa ka waaweyn oo aniga iyo cali wajiis iyo shirwac iyo beyla aan ku jirno ayaa ku saakday inaan usoo istaagno ummadda soomaaliyeedna u qabano shaqadii laga rabay ma aha kuwa shan iyo toban jirada ah weli dad soomaaliyeed ayaa haraad u qaba in qabyaalad lagu dhaqmo in laaluush iyo musuq maasuq laga shaqeeyo in ninjeclaysi laga shaqeeyo in qof dembiilaa oo la og yahay qabiil lagu soo daayo weli dad soomaaliyeed ayaa haraad u qaba in sharafteennu ay weli ka nusqaanaato dalalka dunida weli dad soomaaliyeed ayaa haraad u qaba inaan sanad walba adduunyada calaamadaha isku qiyaasaan ee saakidnimada aan uga soo baxno meeshii ugu hoosaysa mucjisadu waxay tahay marka inta haraadka intaas u qabta waa in yaroo fara ku tirisa inta rabta in laga baxo oo dalkani uu gaaro meel ummadda soomaaliyeed ay kulligood ku wada munaafacaadsato waa inta ugu badan dalka shacabka soomaaliyeed wuxuu uga duwan yahay shacabka ama shucuubta kale ee dunida ku nool ama maraykan ama ingiriis ama jarmal shucuubtaasi waxay u kala qaybsan yihiin sida siyaasiyoontooda u kala qaybsan yihiin annaga kuwaanu way is haystaan way soo daaleen way soo daaleen oo ku dhowaad soddon sano ayay dunida ka hareen keliya waxaa ka dhiman inay istaagaan ay yidhaahdaan sideed iyo labaatankii sanoo lasoo dhaafay aan idinku filan mar danba idinka aqbali mayna jihada inaad naga lumisaan meeshaan u soconno marka waxay tahay inaan adduunyada dib ula fogalno siay noogu furmaan dhaqaalaha dunida aan ka rabno si ganacsatadeennu ay ula falgasho ganacsatada dibadda joogta si bangiyadeennu ama bangiga dhexe u noqdo bangi shaqaynaayo leh shilin soomaali shaqaynaaya ma aha shilin soomaali lasoo daabacdo ee lagu dhaco dadka soomaaliyeed shilin soomaali ay kontaroolaan kuwa imtixaanka idinka qaado ood ka cabsataan shilin soomaali bangiga adduunka ee i m f ay nagu kontaroolaan sababto ah waa loo baahan yahay inaan hadla cidla controlsha inta aan ka soo gaarayno meesha aan u baahano meeshaas iyada ah marka si dhaqaaleenu u kobco oo aan duladuna falgalno oo dalkeenu u gaaro meeshaan rabno aan u gaarno waxaan u baahan nahay in la fuulo dalcadaheeda in lala falgalo godadkii aan idinlaha waa la maraayo in roobku markuu doo-aan laga leexan jidkaa lagu taagan yahay in qabiilkaadu aanu qalbiga jilicsan inaadan musuqmaasuqa u nuglaan inaadan aqbalin dariiqii gadaalo oo ahaa wixii aan soo dhaafnay ummadda soomaaliyeed marka ama culimada ama bulshada rayidka ama ganacsatada ama dhallinyarada ama rag iyo haweenba waxaan wasaaradda uga markhaati kacayaa inay shaqo qabteen laakiin ay tahay shaqo hordhacah keliya ay tahay shaqo bilowa aanay ahayn shaqo isdhigasho u dhow oo tan lafteeda lagu soo gaaray iyadoo la kufaayo la kacayo dhaqankaas isaga ah inaan bedelnaa loo baahan yahay sida keliya oo marka aan ciidanka ku dhisi karno aan isbitaallada iyo iskuullada ku dhisan karno jidadka ku dhisan karno oo boqolkiiba toddobaatan iyo shanta dhallinyarada ah aan shaqo ku sii karno waxaan rabaa inaad ogaataan inay tahay in dhaqaalaha wax laga qabto dadkii wax ka qaban lahaa waa kuwan dunidii waa inoo sheegtay dariiqa la maraayo imtixaanku waa lagu baasiyey markii lagu baasiyeyna abaalmarinta ugu horreysa waa la siiyey abaalmarintaasi waa dhibac yar oo badweyn lagu riday laakiin abaarmarintu keliya waxay noo sheegaysaa midda mustaqbalka aan heli karno ballanteennu marka maadaama aan u jeedno dariiqa aan ummadda soomaaliyeed ku horumarin lahayn waxay tahay inaan dariiqaas ku taagnaan ballanteennu waa shaqo annagoo musuq maasuqo ka fogaana qabyaaladda ka fogaana aqbalna dembilihii rabo dalkeenna iyo dadkeenna xoolahooda inuu xado in la soo xiro dardaaranku waa marka wasiir bayle iyo wasiirada kaleo idinla jooga iyo shaqaalaha halkan jooga waa sida tan dardaaranku waxa uu yahay waa in wasaaraddiinna aad ka bilowdaan haddii wasaaradda dhexdeeda laalaab iyo musuq maasuq ka jiro oo aada og tahay usoo sheeg wasiir bayle haddaadan u sheegin wasiir bayle ii imow aniga waxaan ku ballan qaadayaa ilaahay u ogaya haddaad iisoo sheegteen wax laga qabanayo dardaalanka labaad waxa uu yahay haddii shaqada aad hayso aadan awoodin inaad hayso fadlan dheh wasiirka shaqo kale idiyeen dardaaranka kale wuxuu yahay wasiir haddii aad og tahay inay dad soomaaliyeed oo kula shaqeeya aanay ka bixi karin shaqada ay haayaan ha cuuriyaamin waddanka shaqo kala gee taas lafteeda qayaamaday ka mid tahay qofkii diyaar u ah in dalkan sharaftiisa iyo karaamadiisa la soo celiyo ama ahaw shaqaale dawladeed ama sheekh caliwajiis ahaw ama bulshada reedka ka ahaw ama gabar soomaaliyeed ahaw waxaa kugu waajiba dalkan inaad intaad usoo istaagtid shaqada wax ka qabatid dhaqankii ahaa fadhi ku-dirirka dawladdu maxay saa u samayn weysay inaad ku beddeshaa anigu sidaasaan samaynayo waa mahadsantiin
naga dhalayow daada dacab kale kiino wadow diidnay ninkii naga dhalayow daada dacab kale kiino wadow diidnay bulshada isku duuban iyo udayo dowladeena wacan nagu dayo walal nagu dayo
intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay arrimaha maaliyadda ee soomaaliya oo aan kusoo qaadanay khudbado ay jeediyeen wasiirka maaliyadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre barnaamijka intuu hawada ku jiray waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiine waxaadna kala socoteen radio muqdisho dhammaantiio isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.